faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim subax wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee raadiyo cadaada qodobadiisa saaki kuwa ugu daroon faahfaahimo dheeraad oo ka soo baxaya dagaal dhexmara ciidamada dowladdii al-shabaab oo ka dhacay gobolka shabeellada hoose heshiis la dhex dhigay beelo muddo ku dagaalamaya magaalooyinka xeraale iyo huurshe dowladda soomaaliya oo si rasmi uga jawaabtay hadalkii dowladda kenya ahaa in dib loo dhiga dacwadda badda ee u dhexaysa labada dowladood gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir oo shir gudoomiye kulan looga hadlaya amniga ayna ka soo qayb galay dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir dhaac iyo boobka loo geysto soomaalida ku dhaqan dalka suud afrika oo joogto noqday iyo safiirka dalkaasi u fadhiya soomaaliya oo ka hadlay arrinkaasi wasaaradda boostada iyo qorshaynta dowladda federaalka soomaaliya oo ka hadasha habraacyada wasaaradda iyo sida looga faa'iidaysan karo qodobada caalamka warka subax ee raadiyo cadaada aad ku maqli doontiinna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha britain oo cadaadis kala kulmaya ka bixitaanka midooda yurub qodobadaas iyo wixii nagu soo korra ayaad ku maqli doontiin warka subaxnimo ee raadiyo cadaada dhegaystayaal
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo khamiisa taariikhda ay ku astaysan tahay shanta bisha sagaalaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka warka oo dhan anigoo mahad nure axmed ayaa la diyaara saakay soona saaray shaafic ayaa farsamaynaya ee soo dhowaada dhegaystayaal faahfaahimo dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal dhexmara ciidamada dowladda soomaaliya al-shabaab oo ka dhacay gobolka shabeellada hoose faahfaahimo dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal duleedka degmada afgoyo ee gobolka shabeellada hoose xali ku dhexmaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya oo xubno ka tirsan ururka al-shabaab dagaalka ayaa yimi kadib markii kolonyo ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda ay ka ambabaxay afgoyo kuna wajahnaa deegaanka sabiib ay al-shabaab waddada u galeen waxaana dagaalka uu si rasmi uga dhacay deegaanka cumar dheere ee duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose goobjoogayaal ayaa waxay sheegayeen in dagaalkuu socday in ka badan saacado islamarkaana uu jiro khasaare labada dhinac soo kala gaaray hase yeeshee aysan cadday karin maadaama ay ahayd xilliga uu dagaalku dhacay habeen xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay ayaa saaka mid degan waxaana la sheegaya in ciidamada dowladda ay socdaalkooda sii wataan islamarkaana ay gaareen deegaankii sabiib ee duleedka afgooye oo dhowr bilood ka hor ay ciidamada dowladda kala wareegeen al-shabaab heshiis ayaa la dhex dhigay muddo beelo ku dagaalamaya magaalooyinka xeraale iyo howrshe ee gobolkan galgaduud ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa garwadeyn ka noqday heshiis lagu mideynaya beelihii ku dagaalamay magaalooyinka horshe iyo xeraale ee isla gobolkan galgadood ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa kulanka uu ku nabadeynaya labada beelood waxa uu ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgadood sidoo kale xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay in khilaafkaasi lasoo afjaray muddada badan dagaalka u dhexeeya labadaas beelood islamarkaana ay ka shaqeeyaan midnimada iyo isku soo dhowaanshaha ummadda soomaaliyeed howshan caawa halkan ka dhacaysa waa howl aada muhiim uga ah dowladda federaalka oo dhan laga soo bilaabo madaxweynaha ilaa xubnaha kala duwan ee dowladda caawa heshiiska halkan ka dhacay dhibkii aan ka heshiinay haddii aan dib ugu noqonno colaad kaliftay wiil iyo aabbihiis laba isla dhalatay laba ilmo adeera ah dhallinyaro iyo waayeel meel ku wada koray inay isi salaami waayaan ama isu imaan waayaan ma ka turjumaysa keliya xeraale waxay ka turjumaysaa dhibka gaadhay ummadda soomaaliyeed waxa uu la egyahay halkan caawa halkan marka aad ku gaarteen maadan ugu hiilina xeraale maadan ugu hiilina mustaqbalka carruurtiinna maadan ugu hiilina dan gaar ah laakiin waxaad samayseen taariikh cusub oo iftiimaysa oo baal dahaba ka geli doonta taariikhda dalka soomaaliyeed haddii ilaahay rabo reer galmudug halkan waxaa fadhiya odayaashii ogaasyadii caaqiliintii reer galmudug oo dhan waxaa laga yaabaa inay jiraan deegaano kale oo reer galmuduga oo dhibkan oo kale uu jiro waxaa la rabaa tana inay noo noqoto tusaalihii koowaad laakiin aanan daalin inta meel walba oo dalkoo dhan ah laakiin hadda galmudugta aan joogno aan ka bilaabayno in lagu gaaro heshiisyo sidan oo kale ah oo sidii kii caawa walaalahaygii halkan ka hadlay qalbiga uga hadleen qalbiga ka yimaada haddii ilaah yidhahdo wax walba oo dowladda federaalka uga aadan si heshiiskani uu hirgalo waxaan hortiina ka ballan qaadayaa inaan samayn doono haddii ilaah yidhahdo maadaama ilaahay idinka idiin nimceeyey marka oo kulli ah walaaltiin xalay dadkii shirka ila fadhiyey nin ka midaa yidhi kulligeen walaalaan nahay kulligeen nabadda iyo horumarka iyo isjacaylka inay idinka idinka bilaabato waayo maadaama walaalnimadiinna kuwa kale ay ka dhowdahay shalayto sidaan xalay idiin sheegay waxba kama qaban karno xalay waa xasuusataan meeshaan joogna caawana waa aragtaan meeshaan joogno jimcahana haddii ilaah yidhaahdo waxaan joogi doonaa meel kasii fiican dhisidda dowladnimadu waa intaas marka dowladnimada la idiin sheegaayo waa intaas waa inaan ku dhiiranno inaan aqbalno dhibka nagu dhacay qalbiga u furno xalka isu dulqaadanno raadinno wax walba oo aan dalkeenna ku horumarin karno wiilasha iyo gabdhaha jooga caawa xeraale farxaday ku seexanayaan kuwa qurbaha jooga farxaday ku seexanayaan odayaasha halkan jooga farxaday ku seexanayaan laakiin taariikhdan caawa baalka dahabka ka gashay mustaqbalkeenna inaad ilaalisaana la idinka rabaa si aad u ilaalisaanna waa waxa aad kala tabanaysaan inaad iska shaafisaan dowladdu waa idin garab istaagaysaa waa idinla shaqaynaynaa marka ugu dambaysa laakiin mas-uuliyadda ugu weyn oo qalbiga laysu furaayo laysu tanaasulaayo laysjeclaanayo layswalaashanayo la aqbalaayo inay midnimadu xoog tahay kala qoqobnaantuna hoog tahay dowladda soomaaliya ayaa si rasmi uga jawaabta hadalkii ka soo yeeray dowladda kenya ah in dib loo dhigaha dacwadda badda ee labada dowladeed ka dhexaysa soomaaliya ayaa sheegtay inay tahay wax aada looga xumaada islamarkaana ay tahay wax aan cududaar loo heli karin codsiga kaga yimid kenya ah in dib loo dhigay dhegaysiga dacwadda muranka badda ee lagu wado inuu bilowdo isniinta soo socota ee ku beegan sagaalka tisaaber ilaa ay socon doonta saddex iyo tobanka bisha soomaaliya ayaa jawaabteeda ku sheegtay in tallaabada kenya ay qaaday ay walaac ku tahay garsoorka in la xaliyo muranka muddada badan soo jiitamayay kenya ayaa shalay codsatay in maxkamadda adduunka ee i c g ay muddo laba iyo toban bilood ee dib u dhigto dhegaysiga si ay u qabsato qareeno cusub ee difaaca kenya safiirka soomaaliya ee midooda yurub doctor cali siciid fiqi ayaa sheegay in soomaaliya mowqifkeeda uu yahay mid cad islamarkaana ay marnabo aysan doonayn in dhegaysiga dacwadda badda ee kala dhexeeya kenya in dib loo dhigo waxa uu sheegay haddii kenya ay xilligan ballanta dhegaysiga kiiska ay ka maqnaato in soomaaliya keliya ay sugayso go-aanka maxkamadda islamarkaana ay dadka soomaaliyeed ay qaban ay qabaan rajo badan ee ah in kenya ay kaga guulaystaan dacwaddaasi mowqifka rasmigaas dowladda soomaaliya waxay tahay inaan dacwaddaas dib loo dhigin in meesheeda ay ka socoto waayo wax badan bay soo socotay muddo shan sano ah marka wakhtigeediina waa la gaaray in maxkamadda ay dhegaysato taasaa mowqifkeenu u yahay tallaabada xigta waxay tahay maxkamaddii ayaan waxaan ka sugaynaa go-aan go-aanka ay qaadan doonto laakiinse annaga waanu isdiyaargaraynaynaa isniintii meeshii maaragtay maxkamadda ayaan tegaynaa laakiin waxaan sugaynaa tan iyo jimcaha in ay maxkamadda go-aanka gaarto arrintaa waxaan u sheegayaa maaragtay in ummadda soomaaliyeed aysan ka welwelin ay maaragtay ku kalsoonaato dowladooda iyo dadka maarkiinoo shakhsiyaadka ku haya maxkamadda arrinta maxkamadda gacanta ee dowladda mana yeeli mayso in maaragtay arrintan maxkamadda ku saabsan ee ee u dhexaysa kenya iyo soomaaliya meel aan maxkamadda ahayn lagu xaliyo gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ayaa shir gudoomiye kulan looga hadlaya amniga ayna ka soo qayb galay dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir duqa magaalada muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed filish ayaa kulankii ugu horreeyay la qaatay gudoomiyaasha toban iyo toddoba degmo ee gobolka banaadir waxaana kula dardaarmay inay la yimaadaan qorshayaal dhammaystiran ee caasimada loogu hormariyo isbarasho kadib gudoomiyaha cusub ayaa soo bandhigay qodobo dhowr oo mudnaan u leh maamulkiisa islamarkaana lagula xisaabtamaya qeybaha kala duwan ee hay-adaha gobolka banaadir sida amniga bilicda fayadhowrka iyo dib u dhiska kaabayaasha caasimadda cumar filish ayaa sheegay in degmo walba lagu qiimayn doono shaqooyinka ay qabato lagunaana xisaabtami doono cid walba oo ka gaabisa gaarsiinta adeegyadii bulshada u hayeen kulanka toddobaadlaha ayaa waxaa sidoo kale looga hadlay xoojinta wadashaqeymeed ee laamaha ammaanka iyo maamulka degmooyinka iyadoona laga dhagaystay gudoomiyaasha warbixino la xiriira amniga gudoomiye walba waxaan ku qiimayn doonaa shaqada uu la yimaado annagoona waan kula xisaabtami doonaa in shacabka loo qabtay adeegyadii maamulka ay ka sugaya waa inaad la timaadaan hofnaan iyo shaqo dheeri ah oo bulshada idinka sugaysa gaar ahaana arrimaha amniga bilicda fayadhowrka iyo dib u dhiska kaabayaasha caasimadda ayuu yidhi cumar filish kulankii ugu horreeyey ee gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed filish oo la qaato qaybaha kala duwan ee maamulka gobolka banaadir waxaa ka qayb ahaa gudoomiyaal gudoomiye ku-xigeen xogayaha maamulka iyo agaasimayaal dhaca iyo boobka loo geysto soomaalida ku dhaqan dalka south africa ayaa joogto noqday waxaana ka hadlay safiirka u fadhiya soomaaliya arrinkaasi dalka koonfur afrika waa mid inta badan dhac loogu geysto soomaalida iyo dadka kaleo ajaanibta oo halkaasi ku ganacsada waxayna boobka kala kulmaan dadka deegaan ahaan ka soo jeeda south africa waxaa maalmihii dambe qayladhaantooda soo badatay dadka soomaalida ay halkaasi ku nool oo dhac iyo boob loo geysta hantidoodii kuwo kalena ay naftooda waayeen safiirka soomaaliya u fadhiya dalka south africa ayaa sheegay inay haddan wadaan didaallo lagu xalinayo arrintaasi kalana hadleen dowladdaasi madaxweynaha ugu sarreeya balse aysan weli arag wax tillaabo ay qaadeen waxa uu sheegay inay wadaan soomaalida kulamo u dhexeeya islamarkaana ay kaga arrinsanayaan siday uga hortegi lahayeen boobka iyo dhacda loo geysto xoolahooda safiirka ayaa sidoo kale sheegay inay xiriiro la sameeyeen wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya si ay wax uga qabta arrintaani muddada badan soo laalaabatay islamarkaana ay kala hadlo madaxda ugu sarraysa dalkaasi haddaan soo koobo waxyaabaha ama wakhtiyada ay dhacaan oo boobkan ajaanibna aabka loo bixiyey ama sinofobiyada loo bixiyey waxay u badan tahay kow marka oo qawowaha wakhtigii qawowaha laga soo baxo oo oo dhammaado winterka uu dhammaado oo markaasoo ah dadka shaqola'aan badan ay hayso oo beerihii aan la tacabi karin waa labo marka ay socdaan ololaha siyaasadeed ee doorashooyinka saddex marka aa waddanka ka dhacayaan arrimo muhiim ah shirar waaweyn sida hadda waxaa ka socda wadanka cape town waxaa ka socda shirka loo shirka la dhaho dhaqaalaha adduunka looga hadlaayo ama madasha dhaqaalaha adduunka ama loo bixiyey world economy forum ayaa hadda ka dhacaya marka inta badan kama maqana siyaasad kama maqana oo waxaa la tusaa adduunka waxaa la tusaa in dowladda hadda jirto aanan waxba ka qaban karin arrimaha nabadgelyada iyo waxaasi tan kale oo waxaa dhacaya markii shaqola'aanta ay badatana wa- way soo noqnoqdaan arrimahan meelaha hadda wax ka dhaceen ilaa usbuucii lasoo dhaafay hal gobol ayay ku kooban tahay waa qo- gobolka qoyteen gaar ahaan magaalada johannesburg iyo bretoria iyo magaalo yaroo la dhaho tembisa ayaa wax ka dhaceen hadda oo dad badan oo ajaanib oo soomaaliya ka mid ah lagu boobay waxaa waxaana weli hadda socda dadaalkii lagu xakamayn lahaa dadaalada ay samaysay ama safaaradda ay ka qayb qaadatay waxaa ka mid ah inay la kulanto dadka ugu muhiimsan bulshada la kulanto gaar ahaan culmaa udiinka arbacadii hadda lasoo dhaafay xafiiskaygii waxaan ku qaabilay dad ka socday culmaa udiinka wadanka ka socday culmaa udiinka oo jaaliyadda soomaaliyeed ka socday waxaan ka wada hadalnay qaabkii looga hortegi lahaa iyo in la sameeyo wacyigelin in la sameeyo waxaa kaloo safaaradda ay samaysay ay qayb ka noqotay dadaalada ay wadaan diblomaasiyiinta kale oo gaar ahaan igad group diblomaasiyiinta loo yaqaan ama safaaradaha igad ku midoobeen ayaa qayb ka noqotay shalayna waxaan la kulannay maxaan lahay wasaaradda arrimaha dibadda qeybaheeda qeybihii qeybihii qaabilsanaa arrimahaani ayaan la kulannay waan kala hadalnay waxayna noo sheegeen inay howlgelin doonaan ciidamada ay howlgelin doonaan arrintina la xakamayn doono tallaabooyin looga hortagi karo waxyaabaha macna ama khasaaraha lagu yarayn karo sida haddaba ay sameeyaan gurmadka ay sameeyaan oo ay u sameeyaan maxaa la dhahay dadka dhibaatada soo food saarto gaar ahaan waxaan aad u bogaadinaa ganacsatada oo wax haysta oo gaariya baawurtoodii ugu deeqeen in lagu soo daabulo ama lagu soo lagu soo lagu soo lagu soo qaado dadkii dhibaatada geystay alaabtoodii lagu soo dhibaatada gaartay alaabtooda lagu soo qaado oo la keeno meel ammaan ah la keeno oo qayb weyn ka qaateen waxaa kaloo soomaalida u soo jeedinaya in inay yareeyaan dhibaatada ka dhalan karto eh, nafeed ama eh, oo in laga in la dagaalamo inay yareeyaan oo ay ay ka ka fogaadaan inay sababaan dhibaato nafeed inay sababaan ama dad la dhaawaco ama dad la dilo inay sababaan inay ay aad uga fogaadaan sidoo kale waxaan waxaan baaq ugu soo jeedinaya soomaalida inay la midoobaan dadka kale isku danta ay yihiin oo ganacsiga isla leeyihiin oo eh, ajaanibta kale ah inay inay aygana inay la midoobaan oo- oo wax la qabsadaan arrintaas soomaalidaan u soo jeedinaa wasaaradda boostada iyo qorshaynta dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka hadasha habraacyada wasaaradda iyo sida looga faa'iidaysan karo wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa kulan ay ku qabatay magaalada muqdisho waxa ay kaga warbixisay xagga ay wax u marayso wasaaradda wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dowladda federaalk soomaaliya oo kulanka ka hadla ayaa sheegay muhiimadda ay u leedahay dalka in laga faa'iidaysto waxaana sidoo kale sheegay inay hadda meel wanaagsan marayso wasaaradda shaqadeeda Ta waxay noqotay maalintii wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada iyo wasaaradda qorsheynta ay ka wada hadli lahaayeen waxaynu isla meeldhigna dhammaan qodobadii een, wasaaradda een, ugu jiri lahaa een, een, national development planka dhammaan intana waa isla garanay oo een, maadaama isgaarsiinta iyo teknolojiyada iyo boostada ay tahay halbowlaha dhaqaalaha iyo horumarka iyo shaqo abuurka ee dalka Een, wasaaradda qorsheynta ee, waxaan aad ugu bogaadinaa howshaas ee waddo Een, waa isla meel dhiganay waana isla dhammaystirnay Een, waxaana maanta een, bulshada soomaaliyeed iyo cid kasta oona daawanaysa u sheegaynaa in een, qorshahaas een, horumarinta qaran ee national development plan wixii ee, i c t ay ugu qaybgalayeen shanta sano soo socota iyo boostadaba in laysla meel dhigay een, layskuna afgartay waxaynu kaloo ka wada hadalnay ee, intaas ka sokow sidii loo sii xooji lahaa xiriirka dhow ee labada wasaaradood dhegaystayaal inta ayaanu kusoo afmeeraynaa saakii warkii subaxnimo aad kala socoteen raadiyo cadaada warka anigoo mahad nuure axmed ayaan la socodsiinaya soona saaray shaafico ayaa farsamaynayay tan iyo intaan warkaan mid ka xigaana ku kulmi doono nabadgelyo